ciidamada booliska somalilan gaar ahaana kuwa magaalada hargeysa ayaa habeen hore ka soo qabtay guriga uu ka deganaa magaalada hargeysa weriye cabdiqani asbaro oo ka tirsanaa shabakadda wararka ee hadhwanaag qabashadan weriyahan oo aan haba yaraatee xukuumadda somalilan aanay wax wara ka soo saarin gaar ahaana ciidamada boolisku ayaa la sheegay in lagu eedeeyey maqaal uu ka qaro xukuumadda somalilan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa cambaareeyey xadhigga weriyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro dabcan saakaan ku war helay xadhigga weriyaha in xalay baraha bulshadu kolley ku jiray laakiin anagu saakaan ka xaqiijinay maxkamadda gobolka maadaama oo de ay tahay in sharci lagu qabto weriyaha in maxkamaddu amartay markaa sharciga guddoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in waaran ay u jareen ciidamada booliisku ay ku soo dalbadeen kadib markii cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen marka anagu waxaan u aragnaa de maxkamaddu waa sharci iyada awoodda leh hadday u ogolaatay laakiin waxaanu qabnaa in dacwadda ilaa la dhegaysanayo aan suxufiga la xidhin dee garsoorku dhex buu leeyahay in maxkamaddu dhegaysatay dee eedda haddii laga cabanayo cidda soo cabatay difaacayana ay dhegeysta markaa wixii tallaabee ay qaadeen ay qaadaan markaan waxaan u aragnaa runtii in maadaama oo dalkan sharci ka jiro suxufiga haddii laga cabanayo maxkamadda sharciga a la maro dacwadda la dhegaysto isagoo qofkii jooga bannaanka
markaad warka doontana ma xogtiisa raadsan guddoomiye muxuu ku eedaysay suxufigani wuxuu ku eedeysay runtii marka hore waxaa soo eedeeyey si aad la socoto guddoomiyaha banka somalilan kaasoo ka cabanaya maqaalo laga qoray harwanaag websitekaasi ay gacanta ku hayaan iyagu hase yeeshee siduu saaka guddoomiyaha maxkamaddu noo sheegay muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dowladda ku weerareen siduu sheegay markaa dowladda ayaa naga socodsatay buuri in waarankaasi loo jaro sababtaa daraadib baan markaa u xidhnay wariyayaasha cabdirasaaq iyo iyo cabdiqani labadaba markaa mid unbaa la qabtay xalay ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raad joogaan oo inay soo qabtaan bay dooneen xilli shaqdhaxaa bay qabteen dadka deegaanka xaafadda axmed dhagax degmada axmed dhagax gaar ahaan deegaanka siinay waxay ii sheegeen in rasaas lagu riday weriyahan qabashadiisa taa ma maqashay runtii waan maqlaya hadalkaasi sida sharcigaa dee looyaradayda iyo gareeqaanadeeda markaan la tashanay sharciga dee ay ku shaqeeyaan garsoorku waxau odhanaya waaranku wuxuu shaqeeyaa lix ilaa lix habeen sabab qof muwaadin oo shicba oo loo yeedhi karayo aroonnimada loo baacsada aanu garanmayno de in rasaas lagu ridaana waaba dembi kaloo kasii weyn qof muwaadinoo markaa ay qabasho ku fursanayd ama in maxkamadda looga yeedho geesta kale waxaan isku dayey inaan khadka teleefonka ku helo saraakiisha ugu sarsarraysa ciidamada booliska somalilan si aan wax uga weydiinno xadhigga weriyahan hase yeeshee noomay suurto gelin kadib markii telefoonnada qaarkood ay ka jawaabi waayeen kuwo kalena ay xidheen xadhigga weriye cabdiqani asbaro ayaa ku soo beegmay xilli ay maxkamadda gobolka maruudje xukun ku riday islamarkaana ay hawada ka maqan tahay oo aan laga geli karin shirkadaha isgaadhsiinta ee ka howlgala somalilan shabakadda wararka ee hadhwanaag taasi oo la sheegay in guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan uu dacwad ka keenay kadib markii la sheegay in uu soo eedeeyey guddoomiyuhu khadar maxamed cakulle v o e hargeysa